Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland ayaa degmada Dhoole ku qabatay kulan lagu xoojinayo iskaashiga u dhexeeya Bahda Garsoorka iyo odayaasha dhaqanka degmada Dhoole. Waxaa ka qayb galay agaasimayaal guddoomiyaal Bahda Garsoorka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada Dhoole. Agaasimaha Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Qani Maxamed ayaa ka warbixiyay kulankan.
saraakiisha booliiska odayaasha dhaqanka maxkamadaha qaybahooda kala duwan oo kula halkan madashan ku yimaaday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan ka casubnay xaafadaha kala duwan ee degmada Dubley marka hore waa idin salaamayaa salaan kadib sidaa la socoteen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland waxaa waaye casharadii hore aan sii wadnay oo wada hadalkan doonaa oo aan bulooyinkii ugu dambeeyey tababarada aan ku qabanaynay ayaan uu kan daba socdaa waa isla training kaas daba socda waxyaalaha looga hadlay oo aan ka wada hadasheen dhexdiina oo ku saabsanaa ma garanaysaa siday ula shaqeyn lahaayeen odayaasha dhaqanka qaybta garsoorka wada shaqeynta ka dhex ka dhexeyn lahayd ayaan sii xoojinaynaa Guddoomiyaha degmada Dhoole Xasan Cabdi Xaashi ayaa bogaadiyay kulankan.
odayaashu waxay qayb ka yihiin sanab nahay muxuu ahaye qaybta cadaaladda ka mid yihiin marka horeyse kiis yimaado odayaasha ku soo horeeya odayaashu waxay kari waayaan unbaa maxkamadda loo soo gudbiyaa marka odayaashuna sidaasay mahada cadaaladda oga mid yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta dhoble waxaa noo dhisan cadaaladdii bahdii garsoorka oo dhammaystiran baa noo dhisan waxaa jooga guddoomiyaha maxkamadda waxaa jooga muxuu ahaye garsoorayaashii waxaa jooga xeer erayaashii yani qaybihii kala duwanaa cadaalad way u baahnayd maanta dhobley degmada dhobley waa diyaar Kulankan ayaa muhiim u ah xoojinta iskaashiga u dhexeeya Bahda Garsoorka iyo odayaasha dhaqanka degmada.